In ka badan labatan iyo shan boqol oo kiis oo cusub oo ah Covid-19 iyo sidatan iyo shan dhimasho dheeraad ah. Ilaa hadda, Iowa waxay leedahay wadar ahaan laba kun lix boqol iyo sedax dhimasho coronavirus. Waxaa jiray kun qof oo isbitaal la dhigay. Heerka wanaagsan ee toban iyo afarka maalmood ee gobolka oo dhan waa toban iyo lix point lix boqolkiiba. Dhimashada afar ka mid ah dadka deegaanka degmada Woodbury oo la aaniyay Covid-19 ayaa la soo sheegay maanta, iyo sidoo kale boqol afartan iyo laba xaaladood cusub. Caafimaadka degmada Suitland ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan haweeneyda eedahan oo u dhaxaysa afartan iyo lix ilaa ama afartan iyo kow ilaa lixdan. Laba nin oo daaduuda u dhaxaysa lixdan iyo hal ilaa sideetan iyo nin ka weyn daada sideetan iyo hal. Waxaa jiray sideetan iyo sideed qof oo isbitaal la dhigay ee la xiray Covid-19 degmada Woodbury. Degmada sidoo kale waxay leedahay toban iyo sideed point todoba boqolkiiba heer waqtar leh. Waxaa jira sideetan iyo sideed qof oo la saaxiibay Covid-19 ah oo ku yaal degmada Woodbury. South Dakota maanta waxay leedahay kun boqol afartan iyo shan kiis oo cusub iyo sodon iyo sideed dhimasho dheeraad ah oo ka timi coronavirus. Wadar ahaan sideetan iyo sedax kun sedax boqol afartan iyo sideed xaaladood iyo kun iyo sodon iyo sodon dhimasho. Waxaa jira shan boqol sodon iyo sideed qof oo isbitaal la dhigay. Nebraska waxaa ku jira kiisaska dheeri ah kun sedax boqol todobatan iyo hal kiis iyo afartan iyo labo dhimasho kale maanta. Gobolka Woodbury gobolka waxaa soo maray in ka badan boqol sodon iyo afar kun oo xaaladood iyo kun boqol konton iyo sagaal oo dhimasho ah. Waxaa jira sideed iyo afartan iyo shan qof oo isbitaal la dhigay. Tirada kiisaska coronavirus ayaa ku sii kordhay nidaamka xabsiga ee Nebraska. Lix xubnood oo shaqaalaha ah oo u baxsan nidaamka gobolka ayaa baaray fayraska. Waaxda Adeegyada Asluubta ee Nebraska ayaa goor dambe oo Khamiis ah ku sheegtay war saxaafad. Taasi waa marka lagu daray saddex shaqaale kale oo cudurka qaba oo laga dhawaaqay Arbacadii. Kiisaska ugu dambeeyay waxay keenay tirada shaqaalaha xabsiga Nebraska ee cudurka qaaday tan iyo markii uu faafka bilaabay ilaa sedax boqol konton iyo lix. Ku dhawaad todoba boqol oo maxaabiis ah ayaa laga helay fayraska dabaqiyaaqadii usbuucii hore, tan iyo markii uu faafka bilaabay ilaa sedax boqol konton iyo lix. Ku dhawaad todoba boqol oo maxaabiis ah ayaa laga helay fayraska dabaqiyaaqadii usbuucii hore.